والسلام على رسول الله السلام عليكم waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta maalin gaar ah waaye maalintii siyaasadda iyo arrimaha kale laga hadlayay ma ahan maalintii xuskii asaasidii geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waxaanan idiin rajaynayaa guul iyo sharaf sida aad ugu leedihiin ummadda soomaaliyeed insha allahu mid waarta ayayna noqon doontaa sharaftaas sida taliyuhu halkan ka sheegay inkastoo dalkeenna iyo dowladdeennuba ay duruufo adag isaga sugan yihiin muddo dheerna ku soo sugnaayeen haddana taasi naga reebi mayso in aan geesiyaasheenna waxa ay mudan yihiin haddii aanan u awoodin materiaali materiaali ahaan maadiyan haddii aanan u awoodin inaan magaca iyo qalbiga iyo xiska intaba aan ku hayno marka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taariikhda ummaddan waxa ay ku leeyihiin magac weyn oo micno leh dadka inta wax magaratada ah waxa aanay kala saari karin haybadda iyo waxqabadka iyo nafhurnimada ciidanka iyo kumanaanka kun ee ciidankana uu ka koobmo shakhsiyaad yaryar ee laga yaabo xagga iyo xagga maalmo inay khaladaad ka sameeyeen khaladaad siyaasadeed khaladaad ciidan khaladaad maamul waxay doontaa ha aad laakiin meeqay ka yihiin nisbada ciidanka dadka khaladka ka gala ciidanka oo la daba taagan yahay lasoo qabto ciidanku maxkamaday leeyihiin maxkamadeeda la geeyo xabsi loo diro saas loo daba taagan yahay markii ay khaladaadka yaryarka ay dhacaan maanta aan joogno maxkamadda ciidamada qalabka sidaha meel kastay taagan tahay iyadoo ilaalinayso khaladaadka yaryarka ah ee magaxxumada u keeni kara ciidanka marka waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka guud ahaan ciidanka qalabka siday gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee aan maanta u taaganahay lixdan iyo lix guuradii aasaaskiisa waa ka weyn yihiin waa ka mug weyn yihiin waa ka haybad iyo sharaf badan yihiin in loo micneeyo qaladaad yaryar oo qofaf galeen waa qodob qodobka kale ciidankeennu waa ka micno weyn yahay waana ka magac weyn yahay shakhsiyaadka dalka inuu hore u kaco aanan rabin eedeynta iyo cambaaraynta iyo magacxumada ay la daba taagan yihiin dalku ciidanuu ka dhismaa amnigiisu asaa mas-uuliyaddeeda iska leh calanka asaa mas-uul ka ah madaxda dalka iyo ammaankooda asaa mas-uul ka ah dalku mar kasta uu khatar galo in ay nooc kastay khatartaasi ay tahay inay u soo istaagaan hadday tahay fatahaado hadday tahay duufaan hadday tahay cudurro dhaca hadday tahay waxba inay u soo istaagaan oo ay ummadda badbaadiyaan ayaa muxuu ahay yahay waajibaadkooda waanay soo guteen aada iyo aad marka la rabo horumar gaar ah oo deg deg ah meelo ka mid ah dowladnimada ama dalka in laga sameeyo kuwa u taagan waa iyaga xoogooda ciidankooda gaadiidkooda qalabkooda kuwa la taagan maalin aanay dagaal jirin ee la badbaadinayo dadka si kale oo aan xabad ahayn lagu badbaadinayo kuwa u taagan waa iyaga youtube-ka iyo internetka weli laga helayaa abaartii dabadheer ee kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii iyo doorkii ay ku lahaayeen ciidamada qalabka sida boqolaal boqolaal gaari oo isdaba taagan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay oo sida reero soomaaliyeed oo dhibaato abaartu ay gaarsiisay iyo xoolahoodii wixii yaraayo usoo haray xataa baabuurta usoo saaray oo dayaaradaha usoo saaray oo ka soo qaaday meeshii ku dhibaatoodana meel kala geey ayagay ahayd sidoo kale xilligaas toddobaatameeyadii horraanteedii markii dalku daacuunka u ka dhacay ee dalkao dhan uu ku baahay meel walba dadku ay muxuu ahay tarab tarab dhimanayeen kuwii kala xiray dalka gaadiidka joojiyey dadka u gurmaday daawada iyo tallaalka meel walba la taagnaa ee dadka qofkaan tallaalnayn inuu dhaqdhaqaaqo ka ilaalinayay ayagay ahayd ciidanka xoogga dalka soomaliya marka niman qoryo wato oo wax dila uun ma aha cadow iyo iyo midku doon ba ahaadee naf dila maaha waa naf badbaadiyayaal taariikhduna ay suntan tahay muuqatana oo la arki karo badbaadadii ay soo sameyn maantana meeshay taagan yihiin dowladnimada dalka markii la badbaadiyo waxaa la badbaadiyey labaatan milyan oo soomaali ah ayaa naftooda amnigooda sharaftooda haybadooda la badbaadiyey intaasoo dhan wax isku qaban karana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baa ka jira sidaas daraaddeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed duruufo adaguu soo maray wakti uu burburay oo uu kala tegey oo maxaan ku rahdaa siyaasaddu ay qarribtay ayagu ma qarribmin mana qarribmin siyaasaddu ay qarribtay ayaa jiray go'aano siyaasadeedoo khaldan inta la qaatay ciidanku uu ku baaba'ay ayaa jiray wakti dambe oo muddo ka soo wareegtay ayaa dib u soo kabasho iyo inay soo curtaan ay bilaabeen maalinaan meeshaan la deganayn oo dad barakacyaala ay deganaayeen maalinaanay quruxdaan iyo maxaanku idhahdaa wanaaggaan hadda ka muuqdo aanay lahayn maanta meel astaan ah oo lagu faano waayo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sida uu u yaallo inteennii joogtay unbaa muxuu ahay xusi karta garanan karta nimanka taliyayaasha ah ee hadda halkan labadii sarreeye ee halkan soo istaagay ay ka mid ahaayeen iyo kuwii kaloo faraha badnaayo ayaa ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyaba hawshaasi qor isu dhiibay ahayd taliba taliyuu usoo dhiibay wasiir gaashaandhigba wasiir gaashaandhiguu usoo dhiibay dabcan madaxweynena madaxweyne usoo dhiibay maanta meeshaanay soo gaartay dowladnimadu waa sidaas waa qore isu dhiib waa hore u wadid waa daba socod laakiin nin walboo madaxa haddii ciidanka taliyaha yimaadaha uu yidhaha wixii hore waxba kama jiraane anaa hadda wax samaynayo oo wasiirka yimaadaa uu yidhaha ma jirto inta haddii loo jeeda maya intaa loo jeesto oo madaxweynuhu yimaadaa uu yidhaha war cii askartaani waaba khatar waayo inqilaabayba samay karaan biri haddii la rabee waaba muxuu ahay ma waxaynayna yidhahan meesha maanta aan joogno ee quruxda badanne maanaan soo istaagna laakiin howl isu soo daba socotay oo qofba qofka ka dambeeya uu sii qurxinayay ayay ahayd dalkeennu waa dal dimuqraadi ah dal qof inta yimaado oo xafiiskiisa abadiye iska joogaya ma aha waa dal isbadbedelayo madaxdu isbedesho xeerarka iyo qawaaniinta xataa isbedelaan oo mar walba lasii horumarya maxaa ka dhiman waayaha ma la jaan qaadi karaa maxaa cusub saakay waxaan soo marnay taliska taakula taakulaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dhismayaal cusub iyo agab cusub iyo muxuu ahaay ee kusoo zaa'iday ee muxuu ahaay aan usoo usoo xarig sharay yacni laabab dhan oo meel ah oo digital systemka ciidanka ka shaqeeya ayaa ayaa qayb ka mid ah yaa yaa jooga hogaanka isgaarsiinta waxaa hoos jooga qayb dhan oo digitalka systemka ciidanka iyo digitalizationkiisa ma aha communicationka keliya laakiin wax walba in la digital la geliya ka shaqaysa maalinna waxaan soo marnay ciidanka xusuus qorka ninka taliyaha ee joogo inta ku wato ay ku qoran yihiin wixiisoo dhanba maalinba meelaan soo joognay nimankii xusuus qorka maalintay wateen ciidanka dhex taagnaayna sharaf iyo ammaan iyo karaamay leeyihiin ciidankan wax looma haayo mana dhamma wuxuu u baahnaayna ma haysto ciidanna ma noqon karo maalintaas hadday dhihi lahaayeen maanaan soo gaarnin maanta meesha aan joogno waxaan u soo gaarnay meeshaas laga soo bilaabo iyo intii ka dambeysay ee qor isu dhiibka ay ahayd ee meeshaan lagu soo gaaray dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dal dowladi ma jiri karto ciidan la'aan dowladi dimuqraadi ma noqon karto ciidan la'aan dowladi horumar iyo investment iyo dhismo ma heli karto ciidan la'aan mid kasta oo waxaas wanaagga ah oo dowladnimada horumarka maslaxadda ummadda nin kasta oo caqabad yar u dhigayahay waa cadow cadowgana in layska qabto u baahan yahay cidda u carbisan oo u qaabaysan oo u qalabaysan waa guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaanna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed weliba markii wax weyn oo culays badan oo booliiska iyo waxa iyo ka tanbata markay yimaadaan nimanka aada waa ayaga cadowga dibadda ayay u dhisan yihiin inay difaacaan laakiin cadow waa cadow kii ku dilaya waa cadow kii horumarka ku diidaya waa cadow kii ku cabsi geliya waa cadow maanta magaalada muqdisho alxamdulilah ilaahay ayaa mahaddeeda iskale guud ahaan ciidanka amniga ciidanka qalabka sida oo dhan yaa iskale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda so- dhammaan ciidanka asud dhammaan waa la isugu tegey amniga caasimadda in la sugo waa laga wada shaqeeyey quruxda markii la wada shaqeeyo quruxda ka dhalata waa dhammaan marka la wada shaqeeyo ee ciidamada isu wada tagaan oo hal xaruun oo howlgalka laga hogaamiyo amniga ay samaystaan oo ay xoogaga isu geeyaan oo fikirka iyo talada isu geeyaan oo ay qalabka wixii qalab ay haystaan isu geystaan quruxda maanta magaalada muqdisho ka jirta ayaa ka dhalanaysa quruxda maanta magaalada muqdisho ka jirta ayaa ka dhalanaysa waxaan leenahay marka dadka soomaaliyeed ha garab istaagaano guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaanna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta aan munaasabadoodii aan joogno meel walba cadowga dibadda maanta niman khawaarij la yidhaahdo oo la yaqaano mabaadida ay ku salaysan yihiin oo soomaali ah badankood oo la qalloociyey soomaaliya ha qalloociso ama ajnebi ha qalloociye oo naloo soo dhex maro cadowga ajnebiga ah ee aan toos noo soo weerari karin xataa ayaga uu noo soo dhex maro oo kan maxaan ku idhaahdaye in dowladda la xagaldaaciyo rabaa uu soo dhex maro kan dhaqaalaha in dadka soomaaliya lagala diriro uu soo dhex maro kalsoonida dadka inay lunto oo qofka soomaaliga isku kalsoonaa waayo oo hadduu gurigiis joogana cabsado hadduu waddada marayana uu cabsado haddii sii socdo si uu sii socdana uu cabsado hadduu soo socdana uu cabsado kuwa sababaya waay cadow aad iyo aad u xun waay kuwa u hortaagan ee ku dhintay ee tiro tiro aan yarayn weliba ay ka shahiiday waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waay